magaalada gaalkac ayaa xarunta gobolka mudug ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigaya agab cusub oo ku shaqeeya soolarka cadceedda islamarkaana loogu talagalay in lagu kariyo cunnada si loogu hortago alfinta deegaanka munaasabadan ayaa waxaa ka qeybgalay xubno ka tirsan dowladda hoose ee magaalada gaalkac iyo qeybta galmudug ganacsato aqoon-yaano iyo marti sharaf kale bashiir soof oo ka mid ah hogaanka shirkadda okobeera oo soo bandhigtay agabkan cusub ayaa ka warramaya ahmiyadda bulshada uu u leeyahay ganacsiga kale loo maalgashado waxaan lagu maalgashaday aqoontooda iyo badqabkooda marka waxaan yani shirkadan walaalaha reer kenya ka socota ay alifeen karin solar ku shaqaysa solarku waa kan aad aragteenoo guriga korkiisa la saaro ama dhulka lagu rakibo markii si kale loo isticmaalahayo biyaha markii ceelka laga soo saarayo iyo marka koronto laga dhalinayo guriga ku shaqeeyaan kan asagu waa solar kor kuu saaran iyo system kitchinka aad korontada gashan sida caadiga ah oo adigu aad gaar u leedahay wuu kala weyn yahay kaa weyn oo hadda digsiga weyn leh waxaa la yidhaahdaa karinta oo maxaanku yidhahdaa xarumaha waaweyn sida iskuulasha boodhinka meelaha ganacsiga waaweyn laga rabo allabaryada saanana ugu badannahay reer mudug oo allabarina oyaal iyo xubaan xusnaa sidoo kale meelaha waaweyn oo dowladdu askarta ku tababarta ama dadka la isugu geeyo raashinka u baahan waxaasoo dhan baa loo isticmaalaa waxaa kaloo jira mid kale oo geeska midig jira oo guryaha loogu talagalo shaaha iyo baastada iyo biyaha iyo wixii loogu talagala sida lagu gashado iyo mid oo makhaayadaha loogu talagalayo jabaatiga iyo sabaayada iyo sambuuska iyo baargarka iyo waxaas agaasimaha waaxda arrimaha bulshada dowladda hoose ee magaalada gaalkac iyo qeybta galmudugga daahir maxamuud cilmi iyo qaar ka mid a xubno ka socday bangiga amal iyo i b s ayaa si wada jira u bogaadiyey agabkan cusub ee looga maarmayo dhuxusha iyo gaaska ugu fudaato caafimaad ahaanna hadda intaa wata laga sheegay oo dadka amaana leeyahay ilmaa soo dhacay ama sanbabada ka jiran ama dee qaacay dhibkau leeyahay qofka wuxuu leeyahay aniga waxaan kari karaa lamaanka sababta waxaan leeyahay xasaasiyad waxaan ku qabaa dhib marka intaasoo dhan aan ka baxnaa ilaah idankiisa ayaan rajeynaynaa waa dareemi karaa bulshada waxaa kusoo laabatay culays ah in raggii waa ka dareen maamulka waa ka daray dhuxushii waa qaaliyooday dhibaata dhacday dhuxushu dhibaatada ay geysataa ka badan xaalufka dhirta ogtiin roob la-aan abaarahan hadda iska taagan xaalufka dhirta ayaa u badan marka waxaan samaynay annagoo kaashanayna maamulka degmada iyo dhammaan wasaaradaha in aan raadinno xal dadkii xalkii waxay u arkeen ka ganacsanaya dhuxusha ay ku wijarahaya markii aan arkinay dadkii deegaan maxal waxay yidhahan war dadkan loo keeno gaas gaas marka waxaa noo muuqata inuusan xal waara uusan ahayn oo xal waara la raadsho halkii waara alxamdulilah rabbilcaalamiin xooggiisa ilaahay waa nagu guuleeyey agabkan cusub ee ku shaqaynaya soolarka cadceedda islamarkaana loogu talagalay in cunnada lagu karsado ayaa marka suuqa uu soo gala wax badan ka tali doonaa sidii looga hortegi lahaa xaalufinta dhirta iyo khataraha lagala kulmo gaaska lagu karayo cunnada